munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay khataraha ay ku hayso dadka iyo dunyada iyo wax soo saarka beeraha sumaha loo isticmaalo daweynta beeraha ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan daraasadan oo ay sameysay wasaaradda beeraha somalilan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda xanaanada xoolaha caafimaadka ururada iskaashatada beeraleyda iyo hay-adda tayadhowrka somalilan agaasimaha waaxda badbaadada beeraha ee somalilan maxamed saciid iyo mawliid nuur cumar oo ka socday iskaashatada beeraleyda somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay sunta beeraha ku hayso dadka iyo dunyada
waxaan u dirnay shaqaalaha waaxda badbaadada beeraha waxay u sameeyeen assessment iyaga iyo hay-adda j i z dabeedna waxay u tageen yani riijano kala duwan howlaha tan bay qabteen waxay u arkeen meelaha dawooyinka loo iibinaya iyo laftigooda kuwan bereleydi dawooyinka ay isticmaalayeen dabeedna diraasad yani xoog bay sameyn arrintan kulli dawooyinkii khatarsanaa waxaan waxa weeye waxaan u gudbinay kastamkii wasaaradda maaliyadda ilaa imika xujinteeda waa weli sababta waxa weeye bolosigii iyo loodii loogii ama sharciga weli lama gudbin insha allah kabina insha allah loo gudbinaya saddexda arrimood ee ugu daran ee ay ma garatay ka jiraa meeshana waxaa ka mid ah iyadoon la garanaynba oo qofkan beeralaydii una aqoon badan u lahayn dawada iyo waxaa ku qoran oo akhriguba ku adag yahay kadibna uuna fahmayn qiyaasta lagu darayo isagoon fahmayn ka labaad waxaa loo yaqaanaa dawaa loo yaqaanaa sunba looma yaqaano moogta markaa qofku isagoo imika buufiyey ayuu haddana cuntadii iska isticmaalaya dhibaatada kaleyeedna aad u weyn waxaa ka mid a qofku isagoon labisnayn ayuu iska gelaya isagoo cagaagan isagoo suwaal yaroo keliya xidhan dabadeedna haddii uu gacmihiisa xitaa ka maydho jidhkiisii oo dhan bay haysataa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha somalilan aadan cabdulaahi muuse ayaa ka hadlay muhiimadda ay daraasadani u leedahay beeraleyda iyo bulshada somalilan waxaana uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay keeni karto sunta beeraha loo isticmaalo dee horta waa sun sida magacaba uu sheegayo laakiin inagu waxa weeyaan si kale aynu u isticmaalaayo dee mararka qaarkood magac kale loo bixiyo waa dawa la yidhaahdaa dawadii baa la yidhaahdaa beerta aan ku daweynayay waxa weeye waxaa lagula dagaalamayaa waa cudur iyo cayayaan cudurka iyo cayayaankuna waxa weeye waa inta badan waa noole noolahaasi heerarku doona ha ahaado waxa lagu dilayaa markaa waa sun waxa suurowda dad badani inay aaminsan yihiin sunta cayayaanka dilaysa ani maxay yeelaysaa anu cayayaan ma cayayaan baan ahay laakiin waxa weeye waa arrin khalada weeye markay accumulation qaadatay ku ururto beerka ama jidhkaaga ay ku ururto waxyaalaha inta badan waxaad ogtihiin maanta cudurro badan oo xal loo laayay inay nagu soo kordheen waxaa inta badan loo aanaynaya waxa weeyaan isbeddelka cimilada iyo oo markii hore environmentkeennu aad buu u fiicnaayo waxaynu haysanay dee qoraxaan adduunka meelaha kale lagu haysanin waxa environmentan oo iska nadiif aynu haysanay markaa waxa weeyaan cudurradu way nagu yaraayeen laakiin imiga waxa weeyaan wixii waxa soo badanaya dikhowgii baa soo badanaya waxyaalo badan baa isbedelay climate-kii baa isbedelay